إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar habeen hore lagu qaaday fadhiisan ay ciidamada yuganda ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax habeenkii xalay lagula beegsaday deegaanka baarka ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ku qaaday fariisime ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qayba ka mida gobollada dalka mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay juska labaad waraysi muhiim ah oo ay la yeelatay sheekh khaalid baadarfi amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa diya u kala wareejisay jufooyin ka tirsan beesha xawaadle ee ka mida beelaha dega wilaayada hiiraan dab khasaare nafeed geystay ayaa ka kacay guri ku yaala deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose munaasabad lagu soo gebagabaynayay sannad dugsiyeedka maxadka qurduba faraciisa degmada wabxo ayaa ka dhacday gudaha degmadaas dad tahriibayaal ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari kula qallibmay xuduudda ay wadaagaan giriiga iyo turkiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar habeen hore lagu qaaday fariisin ciidamada yuganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan waxa ay noo soo jeedinaya haashim cabdinaaser ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan kuwaas oo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee lologa ah haddii aynu ka hormarno gobolka jubbada hoose waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab beegsadeen saldhigga ciidamada kenya ee kusoo duulay soomaaliya ku leeyihiin deegaanka kulbiyow halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha kasoo gaaray weerarkan ciidamada kenya isla jubbada hoose waxay guutada qaraxyada ee mujaahidiintu qarax la beegsadeen goob isku imaad oo ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ciidamadan oo qayilayay ayaa mar qura hoostooda waxaa ka kacay qarax loo diyaariyey waxaana halkaa ku dhintay saddex ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee shisheeyaha ku daaban haddii aynu usoo dhaadhacno wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab weerar la beegsadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku yaala degmada jannaale dhawaqa rasaasta ayaa in muddo ah laga maqlayay saldhigga weerarka lagu qaaday degmada jannaale oo ay hore u sugnaayeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa weerar ku soo qaaday ciidamada shisheeye oo isgarabsanaya iyo kuwa dowladda federaalka oo tusaya wadooyinka laakiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aan sidaas uga sii fogeyn ayaa weerar joogto ah ku haya kuwaas oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka soo gaaray ciidamada uganda weerar ay mujaahidiintu habeen hore ku qaadeen deegaanka golweyn ee isla gobolka shabeellada hoose inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay laba askari oo ugandheys ah halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray ugu dambayntii haddii aynu eegno wararka ka imaanaya magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya waxay sheegayaan in xalay howlgallo kala duwan ay ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa agagaarka kawaanka ugaas cali ee degmada dharkeenley inta la xaqiijiyey weerarkan waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey madoobe wararku waxay sidoo kale sheegayaan in askarigan qorgay uu ku hubeysnaa ay horey usii qaateen raggii weerar ka geystay oo ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaasi la mid a ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro u taalay ciidamada dowladda federaalka aagga daaraha caymiska ee degmada yaakshiid faahfaahin dheeriya kama aanaan helin weerarkan khasaaraha ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalka sidoo kale howlgal lagu dilay mid ka mida ergooyinka cusub ee ka qayb qaatay doorashada dowladda federaalka ee shisheeyuhu garwadeenka ka yahay ayaa ka dhacday degmada dayniile rag ka tirsan mujaahidiinta ayaa xalay degmada dayniile ku dilay cabdi gaabow cali kaas oo ka qayb qaatay doorashada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa in badan uga degtay ergooyinka wax soo xula inay kulug yeeshaan doorashooyinka ay shisheeyuhu ka wadaan wadanka soomaaliya islamarkaana ka hor imaanaya diinta islaamka qaar badan oo ka tirsan ergooyinkii wax soo doortay ayaa ka laabtay falkii ay ku dhaceen kuwaas oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka qaar kale oo badanna la dilay mu-asasada almalaaxim ayaa baahisay juska labaad waraysi muhiim ah oo ay la yeelatay sheekh khaalid baadarfi amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta salmaan axmed ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay mu-asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa baahisay juska labaad waraysi gaar ah oo ay la yeelatay hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab sheekh khaalid baadarfi qaybtan labaad oo la daawan karo ee ku dhowaad hal saac wuxuu sheekh khaalid baatarfi kaga jawaabayaa su-aalo muhiim ah oo ku aadan xaaladda guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab wuxuu sidoo kale kaga hadlayaa xaaladda guud ee dhulka bilaadulxarameyn sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday xaaladda thaqriga muhiimka ee shaam marka laga hadlayo xaaladda guud ee mujaahidiinta jasiiratulcarab wuxuu sheekhu sheegay in mujaahidiintu ay awoodooda sideedii tahay islamarkaana diyaargarow joogta ah ay ku jiraan kuna howlan yihiin fulinta iyo inay qaadaan howlgallo gaar ah oo nowci ah oo beegsada dadka ay doondoonayaan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab wuxuu sidoo kale sheekhu soo hadal qaaday ololihii ballaarnaa ay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ku qaadeen jawaasiistii ku dhex dhuumanaysay safka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab wuxuu sheegay in xamladii hadmil jaasuusiya ay guulaysatay mujaahidiintuna ay weli sii wadaan bacsiga ay ku hayaan ee jawaasiista ee ku dhex dhuumanaysa safka mujaahidiinta wuxuu sidoo kale sheekhu sheegay in raadad ka dhashay xamladaas ay mujaahidiintu ku guulaysteen inay cilaajiyaan oo ay ka gudbaan isagoona dadka muslimiinta ugu bishaareeyey in in ka badan sagaashan boqolkiiba ee raadadka ka dhashay howlgalkaasi ballaarnaa ee lagu bacsinayay jawaasiista ay mujaahidiintu xalliyeen oo ay ka gudbeen marka laga hadlayo xaaladda bilaadulxarameyn wuxuu sheekhu sheegay in dadka muslimiinta ah ee halkaas ku nool la gudboon tahay inay gacan bir ah kala hortagaan moxamed bin salmaan iyo kooxdiisa kuwaasoo sida muuqataba ee juhdi ballaaran ee ku bixinaya sidii ay u dhalan rogi lahaayeen dadka muslimiinta ah ee wiilashii saxaabada ah ee ku nool ee dhulka xarameynka xaaladda dhulka shaam ayuu soo hadal qaaday wuxuu sheegay in rigaas ay dhibaatooyin waaweyn ay soo mareen oo uu sheegay inay ka mid tahay fitnadii khullaadda sidoo kale wuxuu sheegay in qaar ka mid a kooxihii halkaas ee ka dagaalamayey ay marka noqdeen kuwo u gacangalay ee qaar ka mid a dowladaha mandiqadda ayna noqdeen dad fuliya mashaariicay dowladahaasi leeyihiin hase yeeshee wuxuu sheegay in weli saaxada shaam ay ku sugan yihiin oo ay joogaan dad mujaahidiin ah oo taageero ka helaya dadka muslimiinta ah rajada ay mujaahidiintu ay ka qabaan dhulka shaamna ay tahay mid wanaagsan warbixin faahfaahsan iyo tarjamada ee waraysiga uu bixiyey sheekh khaalid baatarfi ee gaar ahaan ee juskiisa labaad waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada ee caawa soo gelaya insha allah wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa diyo u kala wareejisay jufooyin ka tirsan beesha xawaadle ee ka mida beelaha dega wilaayada hiiraan maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinayaa deegaan hoostega degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay munaasabad ay diyo ku kala qaateen laba beelood oo walaalo ah waxaa diida kala qaadanayay laba laf oo ka tirsan jufada cali madaxweyne ee beesha xawaadle labadan laf oo kale ah beesha maxamed cali iyo lafta daarood cali ayaa waxaa diyada lagu wareejiyey beesha maxamed cali oo qof laga dilay odayaasha kasoo qaybgalay oo diyada halkaa ku kala qaadanayay ayaa hadallo halkaa ka jeediyey boqol neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey beesha maxamed cali waxaana diyada bixiyey lafta daarood cali waxaa goobta munaasabada diyada lagu kala qaadanayay ugu horreyn ka hadlay nabadoonnada lafta daarood cali iyagoo diyada ku wareejiyey walaalahooda beesha maxamed cali abubakar sugoodaa la yidhaah walaal diyadaas waxa la siiyey haddii ilaahay yidhaaho in la yidhaaho cumar do-ey iyo gabar wiilka dhintay u dhashay aabka la siiyey diyada boqol waa ilaah jidee maogtahay afartan waa cafisteen lixtan kaasa walaayada degmada maxaasadooda in loo kala xukun waana kala qaadno haddii ilaa anagu lixtankii arbacadii shalay aheedaan aan ku kala ducaysan gabadhaas iyo wuxuu wiilka dhashay iyo odagii wiilka dhalana qaata oo walaayadu ku wareejida annagana laga wareejid aadaan ugu faraxsanahay qofka qofka madnuuna waxeeda in la siiyo ama waxay shareecadu ogoshahay in la marsiiyo anagu aan ku qanacsannahay welibana aadaan uga mahadnaqaynaa aabbaha dhalay ruuxa la dilay ayaa lagu wareejiyey boqol neef oo geel ah wuxuuna yidhi cumar maxamed gooraa la yidhaaha badanadaano dhan wiil layga dilay oo qora iga dishay ay dhuunteen oon uga dacwooday walaayada maxaad keenay iyo raacdeenay ii keeneen haqiiskii bacdajehdi badan alla waa iga siiyo waa iga qaadeen waxaan leeyahay muslimiinta kor allaha ka dhigo haqaygii waa hela ha kala raadinayn kuwa haqa u roga meelaha mataqaanaa aan muslimiinta joogina waxaan dhihi lahay ha soo aadaana meeshay haqooda ku helayaan waana xarakada shabaab meeshaas ha ka fiican qaydisayaal muddadii aan aniga lay ordayaan fiirshay waxaa ka furan kutubka alle muslimka haqu raadintiisa wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka jira maxaakiim waxa ka xukuma kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo loogu soo xukun tago dal iyo dibad dab khasaaro nafeed geystay ayaa ka kacay guri ku yaala deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose mar kale iyo haashim cabdinaasir dabkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka dhashay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah shidaal guriga lagu iibin jiray inta la xaqiijiyey dabkan ayaa sababay dhimashada saddex ruux kuwaas oo kala ahaa hooyo uur leh iyo gabar ay dhashay iyo sidoo kale gabar kale oo isla reerka ka tirsanayd dabka ayaa sidoo kale baabi'iyey gurigii oo ka kacay qaar ka mida dadkii u soo gurmaday ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen tuulada goobweyn masiibo ka dhacday baan u soo gurmadnay reer ka mid ah tuulada goobweyn baa masiiba ku dhacday waa qadar ilaahay dad baa ka kacay gurigii ay degganaayeen dad baa ku dhintay ilaa iyo saddex qof ah gurigiina waa burburay wixii hanti ahaayee yiillayna waa burbureen dab ka kacay guri ka mida deegaanka goobweyn gurigaasi oo horay u ahaa dukaan uu ku ganacsado wiilka milkiilaha u ahaa arrintaas masiiba aan caadi ahayn ayaa ka dhacday kolley waa rabaani weye waxaa dhacaya ilaahay agtiisa waxaana soo marin addoonku ma asiibaan arrintaasoo murugo badan iyo mashquul badanna gelisabaa saaka ka dhacday goobweyn ilaahay baanu u tala saaranaynaa subxaana wa tacaala ilaahay hana siiyo beddelkeeda oo khayr ah maalin ka hor ayay ahayd markii dab ka kacay guri ku yaala magaalada hargeysa uu ku dhintay wiil yar dabka ayaana inta badan ka dhasha qalabka korontada iyo shidaalka oo dabgaaro taasoo u baahan in si aada looga taxadaro munaasabad lagu soo gebagabaynayay sanad dugsiyeedka machadka qurduba faraciisa degmada webxo ayaa ka dhacday gudaha degmadaas sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo mahad cubayd xaflad loo soo agaasimay si heer sare ah ayaa ka dhacday xarunta machadka qurduba uu ku leeyahay degmada webxo ee wilaayada galgaduud waxay ahayd munaasabad lagu soo xirayay sanad dugsiyeedka kun afar boqol afartan iyo labo ilaa kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriga waxaana kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada galgaduud waxgarad arday waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta xafladda bandhig ka sameeyey qaar ka mid ah ardayda macadka qurduba faraciisa wabxo
العلم أربح المتاجر وأنسي المفاخر العلم تفتح البصائر وينير الضمائر ويكشف السواتر قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات اذكر شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله سبعة وهي اليقين العلم المحبة الصدق الإخلاص الانقياد
sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ubadkoodu wax ka bartaan macadka waxaa nasiiba marka oo nasiib badan ah oo wax aada loogu farxa ah in maanta fisigs iyo biology iyo chemistry iyo xisaab iyo diin isa saaran qof walba ay barahe ay ku takhasuseen waa wax aan hore loo helin waa fursad qaaliya waxaan leeyahay inta la kulantay ilaahay uga xamdi naqaano hana ka faa'iidaystaano waalidiintan aanoo nafteyda ka bilaabaa waxaan leeyahay aan labada gacnood ku qabsanno waxaad gacan ku haysa waa fakadaan labada gacnood aan isugu geyno ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa munaasabadda kelimad ka jeediyey isagoona waalidiinta ku booriyey inay waxbaraan ubadkooda
intaas kadib jahliga in lala dagaalamo gaar ahaan ubadka wiilal iyo gabdhaba in wax la baro waxbarasho oo ku dhisan diinta islaamka ama shareeca islaamka arrintaasi runtii arran muhiim aad iyo aad u ah ee qur-aanka iyo sunnada nabigu sal alla alih wasalama ihtimaamka baabkaasi mawduucaasi la siiyey in wax la akhriyo wax la qoro awal maa nazala min alqur'aan iqra' bismi rabbika aladii khalaq qofka haddii meeshaasi ka ambaqaado oo mas-uuliyadda saaran waalidiinta ay dareemaan cilmahooda ay waxbaraan oo shareeca islaamka diinta islaamka ay baraan laga soo bilaabo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taabiciintii iyo dadka ka dambeeyey ilaa wakhtigan dadka oo maaragtay ku daynayo waddadaas waddadooda waaye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan insha allahu tacaala machadka qurduba ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah waxayna ardayda wax ka barta ka helaan aqoon hersare ah halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina dad tahriibayaal ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari kula qalibmay xuduudda ay wadaagaan giriiga iyo turkiga inta la xaqiijiyey toddoba ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhimatay siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen waqooyiga giriiga kadib markii uu la qalibmay gaari ay la socdeen kaasoo ka baxsanayay ciidamada booliiska giriiga ee ku sugan xuduudda ay wadaagaan dalalka turkiga iyo giriiga toddobadan ruux ee dhimatay ayaa kala ahaa lix rag ah iyo qof dumar ah kuwaasoo uu la qalibmay gaarigii ay saarnaayeen iyagoo ka baxsanaya ciidamadii ku sugnaa xuduudda booliiska giriiga ayaa sheegay in gaariga ay la socdeen tahriibayaasha uu isku dayay inuu si xoog ah kaga gudbo kontaroolka booliiska taasi oo keentay in ciidamadu ay eryadaan ugu dambeynna uu rogmado gaariga waxay intaasi ku dareen in dadka dhintay aan ilaa iyo hadda la caddayn dalalka ay kasoo jeedaan hase yeeshee badankood ay ka yimaadeen bakistaan afghanistaan iyo dalka nebaal warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa